Munaasabad lagu soo dhoweynayay ardayda sanadkan ka mid noqonaysa ardayda wax ka barata jaamacadda daaha faraceeda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda daaha munaasabadda lagu soo dhoweynayay ardayda cusub ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka jaamacadda daaha macalimiinta wax ka dhigta jaamacadda iyo ardayda wax ka barata jaamacadda daaha ugu horeyn waxaa munaasabadda hadal markaasi soo dhoweyn ah ka jeediyey gudoomiyaha ardayda jaamacadda daaha faraceeda kismaayo cabdirasaaq ibraahim maxamed ardayda cusub ee hadda dhulka ku sugan iyo kuwa kaloo badan waxay nasiib u yeelan doonaan inay hore ka bilaabaan casharadooda ani haddii aan iska hadlo iskuulku waxaan dhameeyey labada kun koob iyo labaatanka labada kun labiyo labaatanka way jiraan arday fara badan oo isla dhammeynay oo weli aan bilaabin jaamacadda anigu hadda waxaa marayaa semester five waxaad u malaysaa in jaamacadda aan kasii baxayo mise aan sii dhammaynayo niidda kusii dhisanaya micnaha marka waxay ka dhigan tahay haddii aad dib isu dhigtid oo kale waa dadkii asaagaagii aad isuugiisa la dhooslayseen sidoo kale inaad ka hartay caddaynaysaa dhanka kale qaar ka mid ah ardayda cusub ee kusoo biirisa jaamacadda ayaa markaasi ka mahadceliyey soo dhoweynta loo sameeyey magacaygu waa aadam geedi maxamed kana mid ah ardayda cusub ee sanadkan kusoo biirtay jaamacadda caalamiga ah ee daaha international university gaar ahaan kuliyadda culumta barashada kombiyuutarka i t-ga waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aad doortay jaamacadda mid ka mid ah jaamacadaha ugu fiican waddankeena soomaaliyeed farxaashi xuseen oo ka socoto kuliyadda caafimaadka ee ku cusub jaamacaddaha dadka hadda lasoo dhaweynaya ka mid ah waxaan leeyahay waa ku dhownaha waan ku faraxsanahay inaan kusoo birna jaamacaddaha aad iyo aad ugu faraxsanahay waan ku rajo weyneen marka waxaan rajayn doonaa inaan gaari doono hadafkeena iyo hamiga aan leenahay waxaan ka mid ahay ardada sanadkan kusoo biiray jaamacadda daha international university ugu dambeyn maamulaha jaamacadda daaha faraceeda kismaayo ibraahim cabdi xuseen ayaa soo xiray munaasabadda markaasi soo dhoweynta ah ee ardayda cusub lagu soo dhoweynayey xafladdan oo aan u mudlanaha inay tahay xaflad soo dhoweyn ah loo qabanayo ardayda cusub ee sanadkan soo doortay jaamacadda daha insha allah waan soo dhoweyneynaa si si fiican ayaan usoo dhoweyneynaa sida ay usoo dhoweeyeen dadkii ugu horreeyey waxaan u dardaarmayaa ardayda cusub kow soo dhoweynta kadib waxaan dhihi lahaa dadaal iyo sabar ayaa laydinkaga baahan yahay maxaa yeelay waxbarashada waxay u baahan tahay dhabar adeeg waxay u baahan tahay joogteyn waxay u baahan tahay qofka inuu wax qaali ah iyo wixii raqiis ah u horo sidoo wax u baran laha marka waxaan idinku boorinayaa inaad sabartaan qofka markuu sabrou gaaraa meesha u socdo wax walba waxaa luu gaaraa sabr iyo dulqaad markuu qofka sabro ayuu soo dhashaa qodobka labaad jaamacadda daaha waxay diyaar u tahay ardayda cusub waxay u diyaarisay wax kastoo ay u baahan yihiin hadday tahay manhajka hadday tahay agabka hadday tahay barayaashii